لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaa inoo socday kitaabkii luqadada ama waxyaalihii dee lumayay ee la helayay ama hallaabaye baadida noqonaye dad kale ay helayeen iyo axkaamteedii kolley xukunka aan soo marayna waxa ay tahay walow geelu bal arrintaasi aynu kuba soo maray in ruuxii qaaday bal wuxuu hadduu yahay wax dee ruuxii aanu markaaba iloobayn oo shay xaqiiroo liita aanu ahayn inuu haynayo meeshii uu ka helayo meelihii kalena uu ka sheeg sheegayo muddo sanada dabadeedna uu waxa u suurtogelaysa inuu iska yeesho wixii walowtaasi ay ka dhigo anayn ahayn macnuhu haddii ruuxii lahaa mar dambe uu yimaado oo sanno dabadeed ruuxii wixii lahaa la helo inuu saa ku qaadanayo wixii waa la siinase waa dee milkii karaa waanu hayn karaa kolley xukumka aan soo marayna wuxuu caan bu ahaay oo bilaad laynooma kala qaadin halkii wax laga helaba wixii xukumkiisu taas bay ahayd bal waxaa inoo dambeeyo ka dambeeya luqadadii baabkan beled gaara waa maka beledkaas dee xurmada leh wixii laga helo waxa xukunkeedu yahay inuu kuwa hore la xukum yahay iyo inaanu la xukumayn baabka taasaa inooguba imanaysaa xurmaka baabun fii luqadati alxaaji waa ruuxii xaajiga ahaa waa wixii isaga ka lumay ka dayacmay ee cid kale ay heshay xukunkiisii ayuu baabkiisii yahay luqadat alxaajina waxaa looga jeedaa waa maa daaca min alxaaji ruuxan xaajiga waxa ka lumaya la helayo taas baa maqsuudku yahay qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanii abu daahiri wa yuunus bna cabd laclaa qaala akhbaranaa cabdullaahi bni wahbin qaala akhbaranii camr bn lxaarisi can bukayr bni cabdillaahi bni lshaji can yaxya bni cabdiraxmaan bni xaadibin can cabdiraxmaan bni cusmaan ataymiyi ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam nahaa can luqadati alxaaji bal intaan matniga xadiidka gaadhin kollay sanadku de waa taasoo intooda badaran waa dad aan soo aragnay waliba intooda horena waa dad reer masar ahaa laakiin bal bukayr ibni cabdillaahi waa saxaabi waa taabici baan ujeedaa yaxya ibni cabdiraxmaanna waa taabici bukayr ibni cabdillahi ibni rashad marar kala duwan baan soo aragnay amaa yaxya ibni cabdiraxmaan ibni xaadib horta xaadibkan waa awowgii waa saxaabigii macruufka ahaa mashhuurka xaadib ibnu abi baltaca saxaabigaas baa awow u ah waayo aabii cabdiraxmaan baa ina xaadib ah waana nin taabiciya weeye xaafidnu xajarna wuxuu ka dhigaa saalisa ama dabaqadii dhexe ruwaada ama taabiciinta ayuu kaba dhigaa kallayna bukhaari uun mooyaane shantan kitaabee kale ama ummuhaadka shanta imaam ee leheen bukhaari ahayn adigu xadiidkiisa way wariyaan kitaabkeennan aan haynana xadiidkan fardiga ayuu ku leeyahay waana nin siqa ah cabdiraxmaanka ka dambeeya cabdiraxmaan ibni cusmaan horeynu usoo aragnay dee axaadiistiisu ma badna waana nin saxaabiya isagu waxaa adeeruma u ah dalxat ibni cubaydillaahi taymi oo cusmaankani waa cusmaan ibni cubaydillaahi oo dalxa walaalkii weeye cabdiraxmaanna wuxuu ka mid yahay muslimatulfatxi yani waqtigaa weynaanin be dadkii waqtigii fatxuma ka islaamay kolley markii dambena muduu noolaayo cabdillahi ibnu zubayr waa saddex iyo toddobaatankii ayaa maalin lala dilay ama waqtiga cabdillahi ibnu zubayr maciise isagoo ah oo dee nin weynaba ah bal waa nin saxaabiya markaa cabdiraxmaan ibni cusmaan horena kitaabka waan usoo aragnay riwaayo uu leeyahay wuxuu markaa cabdiraxmaan ibni cusmaan itaymi inoo warinayaa ana rasuul allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay nahaa uu nahiyey can luqadati alxaaji ruuxa xaajiga luqadadiisa macnaa waa wixii ka lumay ee ka dayacmay ruux xaajiya in la qaado taas buu nahiyey oo qaaditaankeeda la qaadayo beledkaasi khaaso gaar uu leeyahay waa beledkaa ilaahay masaabo dadka iyo meel had iyo goor ay kusoo noqnoqdaan uu kaba dhigay oo dee xajkiina isagii iyo dee bal matalan kacbadii ay kuba sugan tahay marka wixii isaga ruuxa xaajiga ah kaba lumay in la qaado rasuulkii ilaahay uu nahaye laftigu taas buu inoo keenayaa in waxaanan laakiin soo maray oynu xaj ku soo maray rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markuu khasaa'ista xaramku leeyay kaba waramayay walaa yaxilu ama walaa taxilu luqadatuha ilaa limunshid beledka maka laga dhex helay uma banaanaanayso waa qaadideeda laba qaada ilaa limunshidin ruux had iyo goor yaboohinayo sheegaya mooye bal labada xadiisii maka kani walow kaa mudlaqa ayay kaas baa inoo qaydaya markaa macnuhu wuxuu noqonayaa can luqadati alxaaji waa dee litamalluq can iltiqaadi ma daaca min alxaaji litamalluq wixii ruuxa xaajigaa ka lumay in ruux qaado waa ruuxii helay oo u qaato muddada haba yaboohiye aad marka dambe milkidid taas iyada uu nahiyey macnaa waxay bilaadda kale kaga duwantahay waa xaramkii dadku had iyo goor way ku soo noqonayaan hadday tagaanna way kuba soo noqonayaan waxaa dhici karta ruuxana inaanu reer makaba ahayne ruux markaaba baxay uyo laakiin hadhow laga yaaba inuu kuba soo noqdo markaa ruuxii qaadaya ee u qaadaya aad ilaalisid aad had iyo goor intaad ilaalisa aada sheegsheegtid way u bannaan tahay oo horeynu xajtaa ugu soo maray laakiin ruuxa qaadaya sida meelaha kale waxa laga helo muddo markaad sanadii aad sheegteed meelaha ka sheeg sheegto haddii cidi sheego weydo adigu aada yeelatid taas iyadu ma banaanaanayso iyada lama milkiyayo macnaa sanad iyo labayo weligeedba lama milkeeye haddii ruux qaadayo uu inshaad iyo u qaadayo inuu sheegayo tacriif iyo inuu ilaaliyo way bannaantahay laakiin hadduu si kale u qaadayo ha ka taga weeye ma bannaana xadiiskuna taasuu inoogu xambaarnaanaya kaa kalaa inoo fasiraya oo cannaha uu nahiyey rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh can luqadati alxaaji ruuxa xaajigaa wixii kaba lumay qaaditaankiisa la qaado ee tamallug iyo milki iyo aada yeelatid hadhow marka dambe loo qaato uu nahayay ee imakana kollay meelo loogu talagalaa jirta ruuxii qaadayna meelahaastuu isaga dhiibi iyagaa adigu markaas dee ama say dee ku haynayaan iyo say dadka ku ogeysiinayaan dee kol hadday xukuumaddu u xilsaartay taas baa xilkii qaadaysa ee bal laakiin tan tamallug looma qaadayo taas baa xadiidku uu yahay ee macnaa ama ha ka tago ilaa ruuxii lahaa hayrayo hadduu qaadayana imaka halkii dee loo dhigayo ee qoladii loo dhiibaya haysaga geeyo laakiin ruux muddo intuu yaboohiye milkihi kara taas ay u bannaantahay ma jirto taas baa xadiidka uu yahay xadiidkaa hore walaa taxilu luqadatuha ilaa limunshidna waa kaa aynu soo maray iyagaanan isku fasiraynaa وxdثnي أbو الطاhر ويuنس بن cبد الأعلى qال xdثnا cبدالله بن وهب qال أخبرني cمرو بن الxاrث عن بكر بن سوادة عن أbي صالم الجyشاني عن زيد بن khالد الجهني عن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم أنه qال bal waa xadiid kalo baabka inoogu sugan oo daaladii iyo wixii ku tacalluqsanaa ah in bakr بن سوادة koley waa nin taabiciya horena kitaabkaba waan usoo yar aragnay bakr bnu sawaata bnu humama abu humama abu salim iljayshaani kunyadiisa baa aada loogu yaqaanaa hore kitaabka ugumaynaan soo arag magaciisana say aimadu ay yidhaahaan sufyaan ibnu haani ayaa laydhaa waa nin reer masara sida qolooyinka ka horeeya oo dhamiba reer masar ay yihiin ayuu u yahayba waa ninsa waana nin taabiciyo weyn weeyaan oo xaafid xajar wuxuu taqriibkiisa yidhaahaa masar fatxigeedii waa joogay dee masarna khilaafadii cumar baa la qabtay labaatankii hijiraday ahayd ninka waqtigaa dee gaashaanqaadka ahee weliba dhici karta inuu meel kale kaba yimi oo markaa masar yimi fatxigii kaba qayb gale waa nin weyn oo macnaa waqtigii rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh nin weyn buu ahaayo waa mukhadram markaas hal qolooyin baa yidhi suxbaa buu leeyahay yidhi magaciisana waa taan yidhi sufyaan ibnu haani ayaa laydhaa abu salim iljayshaani bacd alculamaa waxay ka dhigaan reer jayshaanka loo nisbeeyey inay xilfi iyo reer ay isbahaysan jireen tahay ee isagu macaafiri uu yahay bay kaba dhigaanba kitaabkeennanaan haynana xadiidkan waa ku leeyahay xadiid kolley kitaab ulimaaraynaay waan dheeroojiyaad haddaan ka baxno kitaabulimaaraan gelaynaaye kitaabulimaare xadiidkuba iman doonaan waa xadiidkii rasuulka ilaahay abudar ku lahaa abudarow bacnaa waxaan ku arkaa inaad daciif tahay waxaan naftayda la jeclaan kulaba jeclay xadiidkaasoo idan uu dhalaysay kasii warinayo taasna waa inoo dambeeya haddii a la idhaaho bal waa kitaabka wuxuu ku leeyahay muslim marka la eego wuxu ui zayd ibnu khaalid can rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam inu qaal rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi man aawaa ruuxa soo xaraysta soo dumiya ama soo hoysta weyo daallatan baadi daalladuna waa xayawaankii waa wixii noolaabaa daalla laydhaa ama waxyaalaha kale lacagtii alaabtii waxyaalaha nafta lahayn waa tan luqadaa lagu magacaabaya horaynu u soo maray laakiin xayawaankii dee wixii nafleyda ahaa iyada daalla laydhaahaa adugu markaas mudakarkiiyo muanaskiina ee sifo kaley noqoto laba taasaa lagu sifeeyaayo hadduu ibnu aadam yahay sax waa daallun waa la odhan mudakarkii laakiin xayawaankii marka uu yahay iyada neefkii xataa laba daallun lama odhanayo daalla unbaa la odhanayaayo waa saba iyada ay matalan markaa ku wada yimaadaan ibnu aadam kunbaa dee daallun xayawaankiis ama lama odhanaya man aawaa daallatan ruuxa isagu soo hoysta wax baadi ah soo xaraysta fa huwa daallun ku hallowsan weeye waa lunsan yahay maa lam yucarifa haddaanu sheegahayn oo dee si dadkii aan inay ruuxii laha haddii la xaraysto meelun lagu haystoona cidi sheegsheegin ma helayo inuu dee sudfo un ugu soo baxo neefkiisii uun mooye haddaanu isagu sheegahayn oo si dee kolba muctabarka ahayd ee sheegidda lagu tirinaya aanu sheegsheegayn oon meelaha uga yaboohinahayn wuxuu noqonaya waa ruux dariiqii xaqa ah gees marsan ruuxa lowsan weeye ee ficilkiisaasa ficil xaaraama taa uu dalaalkaba kuba mutay weeye man aawaa daallatan fahuwa daallun maa lam yucarifa eeg hadduu soo xareeyo soo hooyo ama naafkii soo kaxeeyo oo ujeedadiisu ay tahay aada bahalka iyo dee ama tuuggiina ka ilaalisid ruuxii lahaana aad u haysuu sheegsheegayo iyada waa ficil fiican oo wanaagsan buu sameeyey allahuma haddaanu dee neef xoog lahoo bahlaha yariir iska difaacayo sidaa geela uu rasuulka ilaahay yidhi maalaka walaha nooca aanu ahaynba laakiin hadduu adqayn isagu iska soo xaraysay isagoon sheegahayn ruuxii lahaana siduu ka helaa way adkaanaysahayo isagu ruuxa lowsan weeye man aawaa daallatan ficilka aawaana kolley laazim iyo mutacadi labadaba luqada carabeed waa ku yimaadaan macnaa awa iyo aawa kolley qur-aankana labaduba way kuba sugantahay haddaba markaa uu laazimka yahay may markaa uu sulaasiga yahay iyo markaa uu rubaaciga yahay labadabana laazimna waa noqdaa mutacadina waa noqdaay laakiin markuu sulaasiga yahayna waxa badan inuu laazim yahay marka uu mutacadiyasanmee rubaaci yahay sani makaanhayna aawaana waxa badan in uu mutacadi yahay sa wa aawaynaahumaa ilaa rabwatin daati qaraarin wamaciin id awaynaa ila sakrati suuratulkaafi waa ulaasi buu ahaa awaynaa ila sakra ilaana way ka dambaysaa laazim ahaan baa halkaa ee isticmaalkeedu u yimi wa aawaynaahumaa ilaa rabwatina waa kanoo humaadani waa dee mafcuulkii oo mutacadi buu yimi aawaadan aan haynoo kale weeye laakiin nafteeda awaa iyadoo uu sulaasiga yahay luqadii oo uu mutacadi yahayna wuu yimaadaa iyadoo kan isagu aawaa oo laazimina luqadii waa ku yimaadaay laakiin way kala badan yihiinuun iminkana waa kanoo waa inoo mutacadi aawaa daallatan macnaa waa dee isagu soo xaraysay oo soo dumay oo soo hoyay daallatan fahuwa daalun maa lam yucarifa bal axaadiistii kole baabka waynu kaba soo baxnay dee macnaheediina horeynu usoo marnay xadiidka horena waan sharaxno waxaan iminka ugu sii joogjoogsadaa in dambe maba jirto qolooyinkiina sharaxaysana masale keliya ayaa waxa uu sheekhu halkan uu ku sheegayo axaadiistii baabkao inoo dhammaaday ayaa kuma sugnayn xaggan marka la eego ruuxu hadduu sanad dhan hayo wixii intaa yaboohinayo waa yeelanayaaba inoogu sugnayd oo waa ku intifaaci karaa walow hadhow haddii cidi sheegato wixii uu iska bixinayo laakiin axaadiistaa midna kumay sugnayn in yeelashadan iyo tamalluga uu milkeeyo xaakim u xukumo sida qaadi oo kale ama xaakimkii uu yidhaaho qaado ee waxay tahay kol haddii waqtigii socdo isagiina taa uu doorto dariiqiina uu soo maray oo uu yaboohinayey iyadoon qaadi ama xaakim ama cidi aanay u xukumin inuu milkiyo inuu milkiyi karo macnaa aanay tamalugu u baahnayn qaadi xukumkii ama xukum xaakimiya sodaan ciidankii taas baa axaadiisa inoogaba sugan ummaduna way kuba ijmaacsantahay buul arrinta kale iyada axaadiistan dee lagaba qaadinayo inoogaba suganna markaan leenahay shaygii wixii ruuxa lumay ee uu helay markuu sanad dhan sheeg sheego bal kolba inta u suurtogalaysa walow dee inta hore uu badinayo sheegidii waa milkiyayaa lama kala qaadayo ruuxan inuu ruuxu waxaan u baahan uu faqiira yahay iyo inuu qani yahay waayo axaadiisa tafriqa kumay sugnayn taas kumay sugnayn waana jamaahiir alculamaa barhkood baa ruuxa faqiirkaa ku khaasyeela laakiin jamaahiir alculamaa qowlkood weeye axaadiisana tafriqadu inooguma sugno bal waa arimaha iyadna sharaxa inooguma suganoo taa ishaare baabu taxriimi xalbilmaashiyati bikayri idni maalikiha adakani baabu taxriimi xalbilmaashiyati waa wixii foofaye xoolihii weeye adhigii iyo geeri iyo lo-dii walow in badan kolkol maashiyada adhiga ay ku idlaaqaan ee waa xoolihiiba dee in la liso xaaraamnimadeed oo la maalo bikayri idni maalikiha kii lahaa fasixitaankiisa la-aanteed oo waxa weeye dee xoolihii la sii daayay ee irmaanaa ruuxii isagu lahaa hadduu cid ama dariiq socoto socoto ah ama taasa uu fasaxa inay maalaan waa xaqiisii sax way maali karaan laakiin ruuxii lahaayoon u fasixin in halkanuun uu ruuxu geelaas dee ama lo-dii ama wixii irmaanaa uu iska maalo caanihiisaa kuba cabo inaanay idantaa xaaraam ay taanay banaanayn ayuu baabkeedii yahay oo de waa xoolaha kalunbay laba mid tahay caanahani waxay laba mid yihiin xoolihii kale shaksiga waxa ka banaani waa wixii uu isagu raalli ka yahay ama uu fasaxo ama uu idmo laakiin idan la-aantiisa dee ruuxna xoolihiisu xurmay leeyihiin oo horena waati aynu usoo maray ruuxa dhiiggiisa iyo cirdigiisa maalkiisuba inay xaaraam yihiin marka idan la-aantii xoolihiisa idan la-aantiisii laguma maalayo xoolihii kalubay laamadiin bal taas baa xadiisyadeedii ay baabka inooguma imanayaan xadثna yaحyى بن yaحyى التmيmي qال qرأت عlى mالك بن أنس عن ناaفع عن بن cمر أن رsuul اللhi صلى الله عليه وسلم qاal wuxuu yihi laa yxlbna yaanu maalin أxadu أxad yaanu maalin maashiyaةa أxadi waa shaksi kale iyo ruux kale xoolihii ilaa biidnihi isaga idankiisa mooye isagoo u fasaxa mooyaane yaanu maalin taas buu yihi rasuulka ilaahay muxuu yidhi ayuxibu miyuu jecel yahay axadukum ruuxa idinka idinka midi an tu'taa in la yimaado oo loo yimaado mashrubatu waa maqsinkiisii uu alaabta dhiganayay oo fatugsara la jebiyo khisaanatu waa meeshii wax u kaydsanaayeen ama ay u yaaleen khasnadiisii ama khisaanadiisii oo fa yuntaqala la rarto la gurto dacaamu cuntihiisa taa miyuu jecel yahay ruuxna ma jeclo weeye oo dee in aqalkaagii inta la yimaado la jeriyo oo halkii cuntadu kuu taalay cuntadaadii ama wixii kaleed lahayd ay cidi iska qaadato taas cid jeceliyo oo miyay jirtaa m ruuxna ma jeclo weeye haddaba iyagana khasnadoodii ama khasaanadoodii weelka u ahayd caanahooda ugu jiraan waa annagaa xoolahooda weeye maalitaanka la maalaano waa sida meel la jabsaday oo wixii ku sugnaa la gurtoo kale ayay noqonaysaa waaba kan rasuulka ilaahay taas sii caddaynayo wuxuu idhi inamaa taqdunu waxa u kaydinaysa oo lahum iyaga way u kaydinaysaa meeya duruucu mawaashihim xoolahoodan candhooyinkoodu adcimatahum wixii ay cunayeen dee caanihii iyadaba dacaam waa lagu idlaaqayaaye caanihii waa kuwanoo caanuu sharaabna way noqdaan cuntona way noqdaano waa taa ruuxu laga yaabaa muddo dheer isagoon waxbaba cunin uu ku noolaado taasoo waa cunta iyagu ee waana halkii cuntaday gelayaan waana sharaabba oo sharaabkiina way u gelayaan amaydin haddaba in adcimadoodii ayay u kaydinaysaa candhooyinkan ugu sugan marka haddii layska maalana waxay la mid tahay ama iyadoo dee shaksiga naalkii waxu yaaleen inta la jebiyey wixiisii lala baxay oo kale falaa yaxlubana yaanu lisi maalinoo axadun axad maashiyata axadin ruux xoolihii ilaa bidni waa taakiid nahyigii hore idankiisa uun mooye si kale yaanu kuwa maalin isagoo fasaxa mooye bal sanadunbaa inoo dambeeyay horta sanadkaas yar dhamaynaas aan ugu soo yar noqono bal xadiidkan وxadaثnah qtaybaة بن سacيidi ومحamed بn رمxi جamيiعا can اlayث بn sacdi jamiican wuxuu wadaa labadaa imaam qutaybe iyo muxamed lays ibnu sacad bay ka wariyeen lays cidduu ka wariyay way inoo dambaysaa وxadaثna abubakr بn abi shaybta qaal xadaثna عaliي بn musirin x وxadaثna بn نmayri qaal xadaثna abi kilahma ibnu numayr waa maxamed aabihii cabdulaahi ibnu numayr buu xadiidka ka warinayaa kilaahumaana waa cabdulaahi ibnu numayr iyo cali ibnu musir labadaa weeye labadoodu yay ka wada wariyeen can cubaydlaahi cubaydullaahi ibni cumar ayay ka wada wariyeen waa labadan dambe adalaysna ciduu ka wariye way noo dambaysaayo waa cubaydullaahi ganbuu isagu ka warinayaayo wuxuu la siman yahay markaas isagu cubaydulaahi mayn cubaydulaahi isaga kama warinayo cubaydulaahi buu la sinaan doonaa ee bal aan hayna haddana cubaydulaahi markii hore aan lays ibnu saacad baan haysanay waxadaanii aburabiici wa abu kaamilin qaala xadaanaa xamaadun waana xamaad ibnu zayd x waxadaanii zuhayr ibnu xarbin xadaanaa ismaaciilu yacni ibnu culayata jamiican jamiicanna wuxuu labadan dee uu israacinayaa waa xamaad ibnu zayd iyo ismaaciil ibnu culaya labadoodaasi can ayuuba ayuubu sakhtiyaani bay xadiidkii ka wariyeen bal labadooda waan soo dhaafaynaa markaa ismaaciil iyo xamaad ee ayuub baan imakana nin saddexaad ah ama raawi saddexaad ah oo inoogu soo biiraya cubaydullaahi ibni cumar markaa iyo lays ibnu sacad ayuub iyo cubaydullaahina lays way ka weyin xagga dabaqada oo iyagu waa siqaaru taabiciin halkuu isagoo atbaacu taabiciinta kibaartoodii yahay وxadثna بن أbي cmر qاal xadaثna سfyاan waa ibn cuyayne can ismaaciil bni umayata x ismaaciilna ku darso afar baan kaga dhigaynaa وxadaثna mحamed bn raaficin qal xadaثna cabdالرaزاq can macmari can أyuba wbni jurayji can muusى kul haؤulaaءi can naaficin halkan dambana waa maxay afar baan haysanay ismaaciil ibn umaya ugu dambeeyo maxamed ibn raafic oo sheekha muslimi wuxuu ka warinaya cabdurazaaq cabdurazaaq ayuu ka wariya can macmarin can ayuuba ayuubkii markii hore muslim ay saddexdii udhexaysay maka afar baaba udhexeeya oo maxamed iyo cabdurazaaq iyo macmar mee saddex baa udhexeeya markii hore taasna can ayuuba wabnu jurayjin can muusa waxaa ii taalla wabnu jurayjin oo nuuntu ay damisan tahay markaasna oo dee laakiin kale sawaabku waxa weeye nuunta in la kasriyo walaa nusqooyinka dabcadaysaan dhacdee wabni jurayjin la yidhaaho wuxuu ku cadfanaanayaa macmar buu ku cadfan yahay macnuu markaa cabdurasaaq baa dee intaba isagoo labadan sanad bala waynu soo araaragnaye xadiidka laba dariiq buu leeyahay macmar can ayuub waa mid iyo ibnu jurayj can muusa markaa cabdurasaaq baa macmar ka wariyey waxaa kaloo uu kaba wariyey oo aan odhanaynaa xadaana cabdirasaaq can macmar wa can ibni jurayjin weeye laakiin macmar ayuub buu ka warinaya ibnu jurayjin muuse bnu cuqba waa ninkii dee qolooyinkan ahlalmakaazina kaba mid ahaa saaqeer taabiciinna siqada ahaa kullu haulaai raggaas oo dhammi can naafici naafici bay ka wariyeen ayuub laba goor buu inoo soo noqdaa markan dambe ma tirinayna markii hore afar baan haysanay imakana muuse bnu cuqba ayaa halkan dambe ibnu jurayj inoogu soo biiraya kullu haaulaaina shantaas ujeeda waa layt ibnu sacad cubaydullaahi ibnu cumar ayuubu sakhtiyaani ismaaciil ibnu umaya iyo muuse bnu cuqba intoodaasi can naaficin marka markii horena ayaynu soo aragnay naafic yaa ka warinayay imaam maalik qara'tu calaa maalikin can naaficin can ibni cumar xadiidkiida aada matigiisa soo aragnay imaam maalik bay dadkani la wada siman yihiin ay xadiidkii la wadaagsadeen can ibni cumara can nabiyi sala allahu calay wasalam naxwi xadiidi maalikin xadiidkii maalik oo kale hayra ana fii xadiidin jamiican raggan dambee shanta xadiidkooda dhammaantood waxaa ku sugan fayuntasala riwaayadii maalik maxay ahayd fayuntaqala dacaamuhu oo bimacnaa yuxawala wayunqala aan ku fasirnay qolooyinkan dambena waa de muslimu dabdintiisa oo alfaada dabdinayo xuruufaha iyo kelimaadkana kala soocayay halkaa fayuntaqala bedelkeeda fayuntasala ayaa ahayd muntasalana bacnaa yunsara weeye la daadiyo oo meeshii waxa weyn wixii sii dhe meesha ugu jireen inta la jebiyo la daadiyo de ama cid kale ay ku intifaacdeen ila laysa bna sacdi mooye fa ina fii xadiidihi fa yuntaqala dacaamu ka riwaayati maalik markaa maxay tahay laysa bna sacd wuxuu la mid yahay imaam maalik oo fa yuntaqala dacaamuhu qolooyinka kale afarta kale markaas lafdigoodu muxuu noqonayaa fa yuntasala waana isla macnuun kolley maqsuud keliya wada leeyihin yuntaqalana la naqliyo oo yuxawal oo dacaamkiisii baa la gurtay tana dee yusar nasrigu dee nasara kinaanata uu daadiye weeyo wixii ugu jira wixii inta la jebiya laga daadiyo taa ruuxna ma jeclo weeye haddaba iyagana xoolahoodan ayaa u kaydinaya wixii cuntadooda ahayd ee ruuxna idan la-aantiisa ayaan xoolihiisa looga maalin bal alfaadii xadiiska waynu sooba aragnay xadiidka macnihiisa sanadkiisiina waan aragno uu inoo dhammaaday macno xadiisina waxa weeye rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh caanahan candhada ku sugan ayaa wuxuu ku shabahay oo uu kala mid dhigay qiyaasna waa inoogu sugan yihiyo tamsiil eh dacaamkii almaqsuud fi lkhisaana cunto khasnadeedii ama halkii jiraab ha noqoto ama sanduuq ha noqoto ama wixii dee halkii lagu ridayay kuba sugan buu kala mid dhigay markaasna xaggay tahay dee ruuxa alaabtiisa uu meesha dhigtay ama cuntada in idan la-aantiisa la qaata ama banaanayno taasi aftooda muqarar bay ku odoomay samayn jireen tan kaley samayn jireen markaa tadna taasay la mid tahay oo idan la-aantiisa isnayn xoolihiisii inay halkan ay khasnadiisa ay tahay ama weelkiisii wax ku ilaashanayay waa halkan ee xifdiga u ahaaye sataba aayidaan ruuxna idan la-aantii aan wixiisaas gurigiisa inta la jebiye aan looga guranahay inaan intaasi u banaanayn ayaanay tanna u banaanayn marka xadiidka waxyaalaha aan ka faa'iidaysanayno ruuxa maalkiisa idan la-aantiisa in la qaataa saa dhiiggiisu xaaraam u yahi maalkiisuna xaaraam u yahay ma banaana bal taas weeye caanihii iyo waxa kalena farquma dhexeeya way caanaha waa la fudaysan jiray dee inagoo saas way oo laga yaaba xoolaha la iska maali jira meelaha haddii la doono bal waxa weeyaan wax u dhexeeyaa ma jirto bal laakiin hadduu ruuxu dee ruux gaajaysan daruuro ay hayso waataa ruuxii bakti u banaalaan lahaa uu xoolahaasoo kale kuba soo baxo cidna uu kaba waayo oo kale bal taasoo kale dee waa daruuradu waxbay banaynayso shaygii maxduurkaabay banaynayso baab kaley noqonaysaaba walow ruuxu hadduu helo ama cuntada kaleba saasay ahaydeen markuu wax kaluu cuno waayo cuntadaa qayr leeyahay uu helo arrintiina ay tahay naftiisii uu kuma badbaadinayo dee iyada taasi way u banaanaydeen laakiin alidiraar laa yubdilu xaqa qaa'ida bay ahayde waa lagu yeelanayaa damaanka wixii ruuxi uu ku yeelanaya wuu magdhabayaa si laakiin suuradaa way u banaan tahay bal taaba weyn ka laba arrimood baa banaa meesha yar baahan isku baraarujino mid waa salafkii ummadda qaybo kaba mid ah ayaa waxaa qowlkooda uu ahaa ruuxu hadduu ruuxan eeg idankiisii sariixaa ma haysto laakiin waa ruuxu isku hadlaynayo oo uu og yahay dee macrifada ama suxbada ka dhaxaysa daraaddeed waxan hadduu cuno ama neefkan maalo ama wixiisan qaato inaanu diidahayn oo aanu dee karhayn ama aanu nacahayn be uu raalli kuba yahay taasuu og yahay iyada suuradaa dee waanay sameeyeen barhkooda way samayn jireen waxaanay leeyihiin suuradaas xagga marka la eego hadduu og yahay inuu raalli ka noqonayo idankiisii bay la mid noqon oo bal taasi waa suuro bannaan bay noqonaysaa halkan lagaba soo reebayo arrin kalaa jirto oo axaadiis baa jirta asxaabu sunan ay marka abu daawud iyo tirmidi horta asxaabu sunan bacdigood wariyeen xadiiskaasi wuxuu ahaa ruux hadduu yimaado xoolo u yimaado waa xoolo irmaanba oo bal maalan waaba dee ruux baahan haddii uu dee bal maalan ciddii lahayd uu ka dhex helo oo dee loo fasaxo waa hadalkeedii waa tan oo waa tan aan hayno idankii baa jira laakiin hadduu cid kaba waayo bal ha dhawaaqo saddex goor ha dhawaaqo dabadeed hadday cidi u jawaabi weydo isagoon waxba ka sahayanahayn eeg waxba ka sahayanahayn intii uu afkiisa uga cabaya eegtay ama dee uu ku gaajo baxayay ha maalaysoon kaba qaadanayn kole waxaa kaloo soo aroortay iyada koley tirmidiyana ay wariyeen ruuxu hadduu kaba soo qaado dee waaba ka waa ruux kolay baahan deer buu yimi midha leh cid buu kaba waayey inuu wixii afkiisa uga cunaye kaba cuno isagoon wuxuu darafkiisa ku qaadanayo hayra muttakhidin khubna isagoo wuxuu darafkiisa ama baradiisa ku qaadanayo wuxuu sii qaadanaya aanay jirin bal axaadiistaas baa timi oo halkan gaar ahaanteeda markan eegno ruuxu inuu bal neefka caynkaasa wixii uu isagu cabayun ama uu dhamayay uun uu ka maali karo haddaan eegnon axaadiista isbaaldhigno xadiidka nahyigan haynaa xadiidkaas ka xoog badan aada ugaba xoog badan kuli xadiidka laakiin xasan albasri baa samuro ka warinayay culimadna hadal bay ka keeneen riwaayada xasan albasri uu samuro kaba wariyo golooyinkii saxiix yeelay xasan albasri isnaadkainta ka sokaysaana waa saxiixo xadiidku xujaabo ama quwa u suuban iyo axaadiis lamiday xoogeysteen xujaysteenna way jiraaye bal haddii aan tarjiix u baahnana dee kan baa raajixe laakiin siyaalahay kuba jamciyeen waxa kaba mid ah taasi inay ku xambaarantay ruuxii mudarka ahaw waa ruux socoto ah musaafira oo gaajaysan oo taa kuba soo baxay cidna kaba waayey arrintuna ay tahay waxa uu cabayo taas baa xadiidku kuba xambaarnaanaya taas axaadiista kale ay kuba xambaarnaanaysa ruuxii aan u baahnayn isagii kuma jiro robal matalan oo taasi kuma jiro oo iyada xukunkan bay ahayd bal suuradaas bay taa ku tanna wixii dee markay saaca jirto marka aanu xaalad daruuro jirin ama xaajadaas oo kale jirin ayay taasi kuba xambaarnaysaa kolliga mal markii hore curfi baa jiray khaasatan manaadiqda qaarkoodoo neefka caynkaas ruuxa caynkaasi hadduu maalo inaanay dhibsan jirinba waqtigaasna waa curfi jire bal nahyigaan ku sugnaanayna haddaan xaalad daruuro la helin bal waa taas oo masalada labaadan sheegay baabdiyaafati wanaxwiha soryeyntii iyo martigelintii baabk iyo wixii lamidkaa baabkiisii weeye diyaafadii koley axaadiista qaarkood horeynuu soo maro kitaabnimaan aan ugaba soo maray xadiidkan koobaad baa kaba mid ah macnaa oo diyaafadii iyo waxyaalo kuma tacalluqsan martidii iyo martigelintii cid la martigelinaya waxay ku tacalluqsana xdثna qتaybة بن سعيid qال xdثna layث عan سعيid بن أbي سعيid عan أbي شhريح الcadwي أنh qاal wuxuu ihi صxaabiga abu شhريح الcadwي khwalid بn cmr ama cmr بn khwalid maca kaleba waa la yihi horaanaynu usoo maray xadiidkana raqamka i yaala waa sideed iyo afartan iyadoo xadiidkii ii horeeya raqamkiisu ahaa kun iyo toddoba boqol iyo lix iyo labaatan macnuu waxa wey raqamkaa sideed iyo afartanaad waa mukarar xadiidkan halkaa kitaabuliimaan baanu ku soo maray kitaabuliimaan baan kusoo maray raqamkana waa lahaa raqamkiin baa la soo celiyo raqam cusub maysiin wuxuu idhi annahu qaala samicad way maqashay udunaaya labadeeda dhagood wa absarat way aragtay caynaaya labadayda indhoodna way arkeen xiina waqtigii takallama rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi u hadlay kolley xiina takallama samicad iyo absarat labadooduba dee waa sabiil tanaasuc weeye oo labadayda dhagood way maqlayeen markii rasuulka ilaahay hadlayay oo cidi iigamay soo warin weeye welibana markaa uu rasuulka ilaahay hadlayana indhahana wan kuba arkayo igamuu durugsanayn oo wax iga qarinayaana may jirin waa suu u xafidsan yahay uu dee bal matalan una dambiyey xiina takalama rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam faqaala man kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhiri ruuxa isagu ah mid rumaynaya ilaahay iyo maalinta qiyaame aada bay usoo noqnoqotaantan markaa dee ruuxa ilaahay rumaysan ee taasi rumaysan ee awaamirtiisii iyo nawaahidiisii ayuu qaadanaya sidoodii uba qaadanaya maalinta qiyaame wax loo raacayaana waa macaadkii oo ruuxa maalintaa dee aan rumaysnayn is-abaalmarin iyo is-xisaab iyo taas maba rumaysno wuxuu markaa isagii ka dhowrsanaya ma jirtee ruuxa qiyaamo rumaysanna ee wuxuu rumaysan yahay in lasoo saari doono camalkan uu imika sameeye laga abaalmarin doono jazihii buu rumaysan yahay marka dee israacintan la israaciyaana see xaafid iyo keyrkiiba yidhaahaan oo kale waa mabda-i oo ruuxii ilaahay dee abuuray rumaysnaa ee ay dee daacadiisu waajibka kuba ahay iyo maalinta qiyaamee lasoo saari doonee waxan uu samaynayo laga abaal marinayo taa rumaysan falyukrim dayfahu jaaisata falyukrim ha karaameeya dayfahu ruuxa martidiisee soo martiyey lafdiga dayfna mufrad iyo jamca labadaba uu ku wada dhacaa asalkiisa master ahaa daafa dayfan asalkiisu master buu ahaa markaa walow adyaaf iyo duyuufiye laakiin asalka labadoodiba inoogu wada dhacaya dayfkiisa ha karaameeye jaaisatahu bal bedel ishtimaal baan ka bedelaynaa waa wixii jaa-isadiisa iyo abaalmarintiisa ayada ku karaameeyo qaaluu waxay dhahan wamaa jaa-izatuhu jaa-izadiisu maxay tahay martida ama dayfka jaa-izadiisu maxay tahay yaa rasuula allahi qaala wuxuu ihi yowmuhu maalintiisa weeye waleylatuhu habeenkiisaas waa maalinta iyo habeenkaa hore wadiyaafatu diyaafaduna waa diyaafada dee waxa weeyaan ruuxa lagu leeyahayna halaaatu ayaamin saddex cisho weeye fama kaana wixii ahaaday waraa daalika saddex cisho wixii dhaafsanee ruuxu sii fadhiyaa fahuwa sadaqatun calayhi sadaqa wax lagu sadaqaysanayay tee diyaafadii wa xaqa u lahaa way dhammaatay ee waa sadaqa ruuxani wax ku sadaqaysanayo waqaala waxaanuu yihi rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh man kaana yuminu billaahi walyowmi alaakhiri falyaqul khayran wax khayra ha ku hadlo aw liyasmut amase ha aamuso taas buuli bal xadiidku laba dariiq buu leeyahay labada dariiq baan israacinayaa xadaana abu kuraybin moxamed ibn اlcalaaءi qaala xadaana wakiicu qaala xadaana cabdاlxamiid ibni jacfarin can saciid bni abi saciidin almaqburiyi can abi shurayxin اlkhusaaciyi qaala anahu qaal markii hore maxaan soo aragnay abu shurayx alcadawi imikana abu shurayxin اlkhusaaciyu ayaan haynaa waana nin keliya uun oo dee reer khusaacana waa reer waa magacii guudba cadowgan loo nisbeeyeyna reer bani cadiia dee qorayshna way lahaayeen mala qolooyin kalena way lahaayeen cadige waa cadigoodii oo kolkolba alkacbiyu u timaadaayo kacbiguna waa iyaga uunoo waa nin keliya uun labadan reerna way kala yar dee midna waa khusaaca reerkii guud weeye kana waa jirib hoose uun qaala wuxuu ihi markaa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam addiyaafatu diyaafadu alaaatu ayaamin saddex xisho weeye oo habeenkoodii la jira w wa jaa-izatuhu ruuxa dayfka ah abaalmarintiis iyo jaa-izadiisuna yowmun waleylatun habeen iyo maalin weeye walaa yaxilu lirajuli nin uma banaano muslimin muslima an yuqiima inuu nagaado cinda akhiihi walaalkiisa muslimkaa weeye ruuxa dee diinba ay ku walaalay inuu soo martiyay xataa yusimahu ilaa uu dambaajiyo uu isaga dee ku rido ismi iyo xaraj qaale waxay dhahan yaa rasuulalahi rasuulka ilaahi wakayfa yusimu seebuu u dambaajinayaa oo uu ugu ridayaa dee dembi qaala wuxuu hi yuqiimu wuu nagaanayaa waa kii martidaa cindahu agtiisa wuu iska fadhiyayaa uun oo dee muddadii uu xaqa u lahaa saddexdii cishona waa dhaafinaya walaa shaya walxaal laa shaya shay aanu u sugnaanin lahu isaga aanu agtiisahayn shaygaasoo yaqriihi bihi uu ku sooriyeeyo marka haddee ninkii wuxuu sabab ugu noqonayaa inuu ama hadalla xun isagii yidhaaho dembi kuba rido oo isagii ama uu xanto wax ka sheego dee ruuxan kaba tegi waayey dembiga buu kuba ridayaayo taas sabab buu ugu noqonaya haddaba taasi uma banaana dariiqii u dambeeya waa kan xadaanaa moxamed ibn musana qaala xadaana abubakrin yacni alxanafiya qaala xadaana cabdilxamiid ibni jacfarin abubakr alxanafina horeynu usoo maree qaala xadaana saciidun ilmaqburiyu waa saddexda dariiqba waa ku suganyaho saciid ibni abi saciidkii markii hore aan soo aragnay iyo markan labaad saciid ibn abi saciid almaqburi iyo imika saciid almaqburi de waa dee saddexdiiba uu inoogu soo noqday dariiq waana nin taabiciya aabihii abu saciid kaysaanna waa taabici labadooduba abu hurayrayana way ka wariyaan oo way soo wada gaadheenba halkanna waa kan abu shureix isagu ka warinaya annahu samica abaa shureixin alkhusaaciya yaquulu samicat way maqashay uudunaaya labadeyda dhagood wa basura waanu arkay oo u arkaya caynihii ishaydu wawacaahu waanu weerayey qalbi xiina takalama samicad udunaaya xiina takalama bihi rasuulu llahi waa hadalka soo socda wa basura caynii xiina takalama bih wawacaahu qalbi xiina takalama bihi rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam fadakara wuxuu sheegay bimili xadiisi laysi lays ibnu sacad oo saciid almaqburi kaba wariya xadiidkiisii waa kii aynu soo marray oo kale ee ugu horeeyey oo kii wax mid lamiduu sheegay taas buu sheegay wadakara fiihi laakiin abubakrin baa imaka halkan cabdulkabiir abubakrin baa imaka halkan cabdulxamiid kaba wariyey cabdulxamiidna wuxuu ka wariyey saciid almaqburi markaa hore lays ibnu sacad waxa weyaan riwaayadaa hore isagaa ka warinayay saciide bal imaka cabdulxamiid ninkan ka warinaye wakiic bedelayo abubakrin weeye marka isagaan faacilka ka dhigaynaay wadakara waxaanu sheegay fiihi xadiidka dhexdiisa isagu riwaayadiisa wuxuu ku sheegay walaa yaxilu liaxadikum an yuqiima cinda akhiihi xataa yusimahu bimili ma fii xadiidi wakiicin wakiic xadiiskiisa wixii ku sugnaayo kaleo macnuu waxa weeyaan inta dambe xadiidkii layth inoogumay sugnayn laakiin labadan dambe oo waa riwaayadan cabdulxamiid ee labada midna ay ka wada wariyeen wakiic iyo abubakrin intaba siyaadadan ah inuu ku nagaado agtiisa ilaa uu dembi kuba riduu dambaajiyo uma banaana iyagoo lays laba dheer can saciid way wariyeen way xadiid koley labadee arrimood baa inoogu wada sugan oo midi waatan ruuxi muminkaa la farayo wax khayra inuu ku hadlaa ma iska aamuso oo ujeedadu bal markaa uu doonaya inuu hadlo u fiirsado hadduu hadalkani khayr yahay ha ku hadlo dewayna ajri iyo tawaabbaa uguba sugan haddaanu khayr ahayna waa hadduu shar yahay ha ka aamuso haddii xataa aanu shar ahayn inuu shay mubaaxa yahay waxa badan hadalkaa marka hore iska mubaaxiya haddii laga joogsan waayo inuu ruuxa haddana wax dembiya u jiido salaamada iyo nabadgelyadana wax isaga dee loo dhiga maba jirto rasuulka ilaahina waa ku yidhi min xusni islaami mari tarku maa laa yacniih waxyaalaha iska mubaaxiina waa waxyaalaha aan dee wax faa'iido ugu sugani aanu jirin buu noqonayaa bal haddaanu khayr ahayn ha ka aamuso weeye taasbaa xadiidka inoogu suganoo dee kolley hadalka iyo dhibkiisa iyo waxyaalihii kuba yimi way badan yihiinba rasuulka ilaahina salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiid waxaaba dee kii aayadoo ruuxa muslimkii waa ruuxa arabkiisa iyo ay kaba nabadgalaan gacantiisa dadku bal rasuulka ilaahay wuxuu sheegay dadka wax naar geliya waxa ugu badan afka iyo farjiga inuu yahay taas buu sheegay hadalka badanna inuu qalbi engeeg keeno xadiid tirmidiya baa kuba sugnaa bal waxyaalihii kuba yimi way badan yihiinbe taasi waa mido waa qayb aynu soo maray xaggan kale martida iyo wixii ku tacalluqsana horena waynu u soo maraye bal xadiidku wuxuu keenaya axaadiisani bal iyadoo laynagu boorinayo aada laynoogu adkaynayo ruuxa ciddii soo martiday inuu martigeliyu karaameeyu maamuuso mowqaciyo fadli weynoy leedahayna waaba taa xadiidka waa inooguba suganyo ee waaba tan ruuxii muminka ahaa ee dee ilaah iyo maalinta qiyaama rumaynayo dayfkiisa ha karaameeyo oo bal waa adkayn aada ah layskuba adkaynayo taasi iyadu waa midoo iyadu dee axaadiis ay nooguba sugan tahay xagga xukunka marka la eego marka la eego kolley jamaahiir alculamaa waxay kaba dhigaan sunno inay tahay inay ruuxa waajib ku ahayn oo dee walow ay makaarim alakhlaaq tahay bal qabla alislaamna dee aada bay u ilaalin jireen dad ku shuuroobayna way jireen kolley dadkana dhaqankooda waxa malaa cid kastaba kaba mida ruuxa martidiisa kaba seexda ama taasi dembigiisa iyo inuu ruux xun yahay iyo taasoo kale ee bal laakiin haddana inaanay waajib ahayn taas bay kuba tagaan qays ibnu sacad oo imika xadiidkan dadkii wariyey kaba mid ahaa ayaa isagu wuxuu kuba tagaa inay dee habeenkan iyo maalinta xadiidka kuba sugan ay waajib tahay buu kuba tagaa axmedna kolley waa la leeya laakiin wuxuu ka dhigaa dadkan baadiyaha iyo dee magaalooyinkii ruux meeluu ku deguu helaya wuxuu iibsaduu helaya anuka aan wax laga iibsadaaba aanay jirinee ruuxa aanu helahayn inay waajib ku tahay ee ahlan mudun kamaba dhigon bal axaadiisu laakiin kolley waa tan oo aada bay uga adkaysay xadiid kalena waa inoo soo socdaa jamaahiir alculamaa waxay ku xambaarayaan adigu makaarim alakhlaaq iyo istixbaab iyo xaqa dayfku inuu aada iyo aada u adag yahay xagga ayaamahan xadiidka inooguma suganna waxay culimmadu koley sida yidhaahaan habeen iyo maalintan rasuulka ilaahay jaa-isadiisa kaba yeelay ee ruuxii lasoo martiyey inuu xil isa saaro isu kalifo ruuxii martida ahaa uba ihtimaamo dee wax ziyaado oo wixii qoys ahaan ay cuni jireen ka ziyaadsan inuu isagii ula yimaadoba weeyaanuu xil iskaba saaro isu kalifo maalmo intaa hadhayna waxay kaba dhigaan wixii kolba dee isaga u saalamay isagoon iskalifahayn wixii u saalan ee u fudud oo dee cuntadiisii ah ama wixii dee isaga caadadiisa inuu u keeno taas bay kaba dhigaan wixii saddexa ka dambeeyana waa kan rasuulka ilaahay sadaqa iyo macruuf kaba dhigay oo sadaqa iyo macruuf hadduu kaba dhigay adkayntii la adkaynayay ama ruuxa lalahaa martidaada sooriye me maamuusoo karaane iyada taasi way ka baxsantahay waa sadaqo hadduu doonana waa samaynaya hadduu doonana uu kaba tegayahay marka la leeya ruuxii muslimka ama ilaahay iyo maalinta qiyaamo rumaysan dayfkiisa ha karaameeyo waa xuduuda dayfku xaqiisii ah ee dee habeen iyo maalintuna ay sii adag tahay jaa-iso lagaba cabiray inta kalena ay tay inuu sooriyeeyo waa xaq uu leeyahay ama wixii ka dambeeyo kol haddii sadaqa lagaba dhigay waa shay macruufa oo ruuxu hadduu sameeyana dee wanaag buu sameeyo sadaqo haddii uu ka tagana ruuxani xaq isaga saaran oo uu ka tegay ma jirto taas baa xadiidku noqonaya culimada qaarkood baa jaa-izada kaba dhiga inay saddexda cisho dhaafsan tahayo saddexda cishona inuu sooriyeeyo khaasatan waa dhulka malabaaniye marka la joogo in uu habeen iyo maalin dee kuma socon karo oba intaasoo cidu waayona taasna uu kusii sahayo taas bay kaba dhigaan laakiinta hore ayaan kuba gaabsanaynaa kuba gaabsanaynaa arrinta dambe rasuulka ilaahay dee sheegayna ruuxii oo wax alle wuxuu ku sooriyahayn in la dul fadhiyo uun ama isagoo dee muddadiina ay dhammaatay oonu doonahayn idankiisa aanay ahayn isaga ogolaanshihiisa aanayn in la dul fadhiyo oo la cusleeyo uun dee wuxuu leeyahay shaksigu maaha wuxuu bannaanna maaha xadiidkaa taasi noogu sugantay laakiin hadday tahay isagii uu amrayba ama isagu taa raalli ka yahay isagu ka dalbay inuu intaa in ka badan la joogo dee waa taasi waa caadi looma diidayo waa isagoon isagu raalli ka ahayn oy ku culus tahay in la dul fadhiyo uun taas baa taa rasuulka ilaahay leeyahay uma banaana ruuxii mu'minka ahaa inuu taa laba yimaado xadثna qتيبة بن سعيid qال xadثna lyث وxadثna محamed بن رمح qال أخbarna lyث عan يزيد بn أbي xabيb عan أbي الkhayr marsd horaynu in badan soo aragnay isagoo weliba sanaysa u xigaan can cقةa بn cاamirin أنhu qaala qulna waxaan nihi ya rasuul الlahi rasuulki ilaahayow inaka adigu tabcaثna waad na diraysaa oo dee ama jihaad baad noo diraysaa howlo kalaad noo diraysaa sida zake soo guritaanki iyo ti fananzilu waxaanu ku degaynaa biqowmin qoom baanu ku degaynaa falaa yuqruunanaa nama sooriyeynayaan oo dad baaban martiyaynaa markaasay naga seexanayaan oonayna sooriyeynahayn famaadaa tara taasaa dhacda ee maxaad arkaysaayo dee arinku muxuu yahay xaaladaas oo kale maxaa xukunkeed noqonaya faqaala lanaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu noogu yidhi in nazaltum haddaad ku degtaan biqowmin qowm fa amaruu lakum aydiin amraan bimaa yanbagii lidayfi wixii u fiicnaa dee u laayiqa ahaa ruux marti oo idin sooriyeeyaan weeye faaqbaluu ee waxa ay idinku sooriyeeyeen ka aqbala dee waajibkoodii ama xaqoodii way guteen idinkuna hadda waa kuwa idin sooriyeeye ka aqbala fain lam yafcaluu haddaanay samayn arrinkaas way idinka seexdeen fakhuduu minhum ka qaata xaqa dayfi ruuxa martida ah dayfna waa taa aan leeyahay mufrad iyo wax ka badan bou kuba dhacaa alladii kaas xaqaa dayfko yambaqii lahum u habboonaa wixii dee ay ahayd in lagu sooriyeeye xaqooda ahaye ama lagu sooriyeyn lahaa intaa iyagii kaba qaata taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu caley xadiidka dariiq labaad ba mabalaha balalkan xadiidka wuxuu inoo keenayaa oo inooguma sugan ruuxii bal ciddii martida ahaydee soo martiday dee kuwana rasuulka ilaahay baa dirayay jihaad bay u socdeen saka soo gururinteeda waxyaalo kala bay u socdeen ama ha uma socdeen dee adigu bal markaa wax soo eegitaankeed ee waa dad iyagu rasuulka ilaahay dirayba markaa haddii dee iyagii la martigeliyo waba sexo way ka aqbalayaane laakiin haddii lagaba seexdo xadiiskii waxaa inooguma sugan intii de iyagu ay ku sooriyeyn lahaayeen qadarkeed inay maalkooda ka qaataan inay ka qaataan ikhtiyaarkoodii maaha ka qaataa rasuulka ilahi baa uga fasaxay inay kaba qaataan qolooyinkii diyaafada waajibka kaba dhigaysa lays ibnu sacad oo kale iyo axmed iyo dee xadiidka daahirkiisi bay ku xambaarayaan oo dee waajib bay ruuxa ku ahayd waa wax waajib ku ah dayf inuu martigeliya uu ka seexdo uu martigeli waayo xaq lagu lahaabay ahayd waajib saarnaabay ahayd waajibkii markuu gudan waayo se waajibaadka kaleba ruuxa gudan waayo looga qaadayo ayaa looga qaadaya bal taas bay hedo iyada halkooda ishkaal kama taagna ciddii waajib kuba xambaartay amaa qolooyinka culimada say uba badan yihiin iyagu waajib aan kaba dhigeen waxay kuba xambaaraan xaaladan waa qowlkooda ugu roon ee malaa inta kale kole waa aqwaal aada isaga daciifay noqonaysaa ma tawjiihaade ruuxii haddii uu mudar yahay waa gaajaysan yahay waa rafaadsan yahay waa soo martiyey ruuxii uu soo martiyey waa ruuxa dee mudarka ah kol hadduu ruuxu rafaadsan yuu gaajaysan yahay diyaafadiisu waajib bay noqonaysay leeyihi xataa suuradaa waa suuradii bakti u banaanaa haddii kale xoolo dad hada hadduu helo uu qaadan jiro u cuni jiray walow magdhowgooda iyo damaankaa laguma yeesho markaa diyaafadii markaa waajib bay noqono hadday marti garin waayaan oo iyagay gaarin waayaan dee xaajadoodii ay u baahnaayeen waa wixii daruuradu ay u haysay inay ka mumtanica maalkiisa kama qaataan ayay tahay taasay kuma xambaaran tahay ama waxyaalaha kale inay isdariilislaam bay taasahayde markii waasacnimada timaa dhaqaalihii uu batay xukumkaas waa la nasakhaye wax taa adigu faa'iideynaya ma kala jiraan bal kolle xadiidka daahirkiisu wuxuu aada u xoogaynayaa saa adigu laysiiyo qolooyinka iyo wujuubka iyagu kuma tegay iyagu ay kuma tegayaan taas buu xoogeynaya kolle jumhuur culamaadna dhowr qowl bay leeyihin ama dhowr tawjiihe ama dhowr jawaabood ama dhowr taawiil baa midhaahne ka ugu mudan ee bal meesha ee isaga u soo dhowaanaya kaas buu noqonayaa in lagu xambaaro ruuxii mundarka ahaa daruura ay haysay iyadoo daruuradaas hayse la qadiyey iyada marka caynkaasa daruuradan daraaddeed baa waajibna iyaga kaga dhigaysay isagiina u fasaxaysay leeyihin markaa inuu dee maalkiisii kaa mumtanica oo hadduu awooddaa leeyahy quwadaa leeyahayba laakiin in martiyo iskaba socdo reer sooba martiye dee xoog wuxuu kaga qaata ama taas isagii mama helaye balba dadkii dee iyagu taasna dad socday haye hadday doonaan ciidan dhown socday hayeba taase bal adigu tawjiihaadka taas baa ugu roon haddii la yidhaha waa waajibna iyada dee waxay noqonaysaa ishkaal maba jiro taas wey in yar baa harsanayde laakiin kole halkaasaan ku yardaynaya waxaad moodaa qof aa igu yaraday waxaa laga yaabaa in laiga sugayey hawl laiga sugayey bal waaba sidaa bal laakiin in yaroo kelimaan ka yar horeysiinayaa bidn illaahi tacaala taas mid weeyaan xagga isnaadka dee waxaan aan waraaqaa ku qoran min waa isnaadun waa isnaadkii kitaabkan aan hayna weliba saxiixu muslim oo isaga isnaadkiisii waan haynaaye de waa asaaniidii inaga ilaa halkaa gaadhaysay kan inoogu markaa xidhmaysay kaa inooguma xidhmaysay walow dee iyaga arrintoodu samaaciyo ay taas uba badnayde asaaniidda waqtigan jirta ama xataa qarniyo aymahanfilayaa dee samaac waaba yaraayo ijaazaad bay isagaa badayin asaaniidda jirtaaba taasay uba bante horta isnaadka de ahamiyadiisu kolley waa waxaan nagaba qarsoona inoo hadalkii cabdullahi bni mubaarak ba wuxuu ahaa muqadimada saxiixa muslimna kuma sugnaa alisnaadu min addiin lowla isnaadu laqaala man shaa maa shaa wey isnaadku wuxuu kaba mid yahay diinta macnaha waa umuurahan diintiibuu kaba midiyo haddaan isnaad jirin ruuxii doonaa wuxuu doonu odhan la bal ahamiyadiisu kolley waxaa kaloo kaba mid ah isnaadku waa ummadeenna marka la eego khaasiya ama wax u gaara ummadii hore may lahayn xataa iyagoo cahdigu dhow yahay iskabadaa markii cahdigu dheeraadaye sanad dee iyaga ama qasaawisadoodii ha noqotiyo kuwoodii axbaartoodii intay sheekhyadoodii ka bilaabaan si ay u wadaan nebigoodii ay ku gaadhsiiyaan taas iyada may lahaynba waa wax ilaahay inagu khaas yeelo ummadeenna sharaf iyo khaasiya u ah in iyagu wixii bal maalan rasuulka ilaahay axaadiistiis iyo taas iyo bal sanadkan lagu soo wariyo midba mid intuu kala warinayo la garanayo la daldinayo ilaa masalkii kalaamkan laba gaadhayo horta waa khaasiyadaas bal markaa ahamiyada isnaadku taa haba ahaatee isnaadku waqtiyadii hore bal saddexdii qarnii hore haddaan eegno arrin buu lahaayoo ah isnaadka dariiqiisa ayuunbaa xadiidku ama saxiix ku noqonayay ama xasan ku noqonaya ama daciif ku noqonayay saas baa dee ragga loo aynu ahaynaba loo ilaalinayaa hebel waa siqa la leeyahay kii wax laga sheegaya waa tan la leeyahay xadiidkii duruuq loogu doonayaayo isnaadkan iyo ruwaadan baa dariiqooda xadiidku ama saxiix ku noqonaya ama xasan ama daciif kuma noqonaya markii waqtiyadaa lasoo weydaartay axaadiistii iyo dee cilmigina uu kutub galay waxaa la warinayaana xadiis iska socdo aanu ahayn oo raawi xifdigii laga warinayo nin laabtii inooguma sugane kitaab waxaa la warinayaa uu yahay isnaadkii waxay ahamiyadiisu noqotay arinkan muslimiinta khaasiyada u ahaa ee ahaa isnaadkan xidhiidhsan si arinkaas fadiiladaas iyo khaasiyadaasi ay u baaqi noqoto baqaau silsilati isnaadun isnaadkii xadaanaa ama ahbaranaa macanti ay inoogu baaqi noqoto taas bay ahayde wax asaaniida markaa waqtiyadaa dambe lasoo gaadhay qarniyada hore dabadeed isnaadkii xadiis inooguma sugnaanayo xadiis laguma saxiix yeelayo laguma xasan yeelayo laguma daciif yeelayo asaaniidii hore unbaa taasi leh ee waxay noqotay uun waa isnaadka khaasiyadan uu leeyahay ummadeena khaasiyadiiyo sharafta u ahayd inay noo baaqi noqoto oo silsiladii aanay go-in taas baa horta ay faa-iidada iyo ahamiyadu ay noqotay oo bal taas bay noqotay ibnu taymiya raximah llahu tacaala koley wuxuu idhaahaa markii hore maqsuudka riwaayadu ama riwaayada maqsuudkeedu waa laba arimood bay ahayd ifaadat alcilmi iyo alibqaaw calaa silsilati lisnaad in cilmi lagu faa-iideysto dee xadiidkan la naqlinayo eed warinayseed can fulaan can fulaan ruuxu markuu saa u wariyo cilmi laga kororhsado iyo silsiladii isnaadku inay ummadan baaqi kuba noqoto markii waqtiyadaa hore lasoo weydaartay dee arrinta ijaazo noqotay wax laysu ijaazaynayo oo intaasoo kitaab laysu ijaazaynayo ama asbaadii dee masalan iyo faharistii wixii ay kulansato aad iyo aad u badan laysu ijaazaynayo ama laba noo kala dheereey waxdhe iyo aada u kala fogeey waxay soo ijaazaynayaan arrinta waxay noqotay un ijaazadii cilmi ma faa-iideynayso ma korninayso haddaan ruuxu cilmi kala yeelan oo sanadkaa la siiyey imaka la siiyey cilmi uma korninayo uma faa-iideynayo haddaanu aqrisan oonu dabdin arrinta waxay noqotay maxay tahay tufiidu silsila silsilada misnaadka baaqinimada ayuunbay faa-iideysay ee laakiin cilmi ruuxii ay u korninayso u faa-iideynayso marka taa la siiyo uu caalim ku noqonayo ama taasi taas iyadu ma jirto ee taasay noqotay waana hadal ibnu taymiya leeyahay kole meel majmuuciisa ay kagaba sugan tahay markaas horta waa midoo arrintan aan dee aan isu dhiibayna walow aada ay usoo raagto dee habeenadii ugu horreysay kitaabka bilowgeediiba ay ahayd ba in aan qadinay laakiin diyaarun baanayba ahayd arrinku waxa weeyaanuun dariiqaas dee sharaftaba ahaa khasaaista ummadda ahaa silsilada isnaadku inay baaqi noqoto taasun baan ugaba jeednaa ama ay noogu baaqi noqonaysaa maha arrinku taskiyada maaha shahaado ruuxii la siidayada shahaado la siidayada maaha taskiya taasa maha macno waxa weeyaanuun bal xataa ruuxii dee marka dambe doonayo kitaabkii inuu aqriyo cid uga sii wariyo waa sanadkii uu ku warin lahaa un taas bay noqonaysaa arrinkuna inuu kitaabkaas dee bal matalan ijaazo u haysta ama bal imaka inaga samaac baabay tahay diraayay tahay waayo kitaabkii waan darsaynaa maha ruuxaan cashar imanba oo dee laba siiye arrinku maahe laakiin tii kalea inoola socoto inaga diraayada way noolala socotaaye laakiin bal horta ujeedadu taasba weeye wax markaa meelaha laga sheeg sheegay wax taasiyo wax ruuxa taskiyey arrinku taas maaha ee waa silsiladii snaadku inay noo baaqi noqoto arrinta kale raacinayna waxa weeyaan xagga ijaazada dee kolley iyaduba duruqdan taxamulkee wax lagu wariyo sideed iyagoo kaba dhigay ta ugu horeysa samaac bay ka dhigaan sheekha carabkiisi wax laga maqlo ta labaad waa sheekhi oo lagu dul aqriyo isaguuu dhegaysanaya waa lagu dul aqriyaya waa qira'a cala sheekh tan imaka qara'tu calaa maaliki tan inaguma badan yaxya ibnu yaxya oo kale arrinka saddexaadi waa ijaazo ijaazadna waa fasaxid iyo idan ruuxu isagoon samaaci jirin isagoo qiraa'adaasi jirin ruuxii uu u fasaxayo u idmayo kitaabkaa fulaan ama axaadiisa caynkaasa riwaayadayd iyo sanadkaygu waa kaasi iga wari marka taasoo kale walow markii dambe la badsaday la waasacsaday oo ilmo yar iyo bal ruuxaan dhalan iyo ruux taasiyo ay noqotay haddana waxay noqotay oo faa-iidadeedu ay tahayba markii ay yaraatay ama ay naadirba noqotay majaalistii samaaca axaadiista ay naadir noqotay ama aan laba helahaynba ayay duruqdii ay dadka ama dariiqii dadka ay wax ugu xidhiidhayeen ee sanad ugu xidhiidhayay waxay noqotay ijaazadaasoo bal dee waxyaalaha asaaniida jirana jaanibkaasunbay uma badan yihiinba marka faa-iidada sidas xaafid salafi ilaaho oo kale arrinkaa horean sheegnay buu sheegaayo silsiladii saadka inay baaqi noqonayso dee kutubtiina inkasta mid yar iyo mid weynba sanad looma wada ama samaac looma wada helayuu yidhaahaa marka xaggii ijaazada waxay noqotay dariiq ay ruuxii wax ugu xidhiidhmayaan dariiqaasna aanu ku go-ayn ay kuna soconaysaba ay kuma soconayso beryo dambe oo qarniyadii shanaad iyo ama afraad iyo markii lasoo gaadhiya waxaas waxa bilaabmayba arrin ijaazadaasay culimmadu aada u badsadeen oo laba arrimood ugu baahnaayeen inkastaba rixlo dheer hala ahaadee culimadii ma wada gaadhi karahayn cilmigii jirayna muu wada koobi karaynoo samaac muu wada koobi karahayn marka taasi waxyaalo badan oo aanu samaaceeda gaadhahayn bay usoo dhawaynaysay oo uu kuba qaadanayay ama sheekhu la kulmay ha kaba qaata ama ku aanu laba kulmin ha kaba qaata bal taasoo kale ahayd arrin kalena ijaazadu faa-iiday lahayd oo majaalistan aan haynoo kale xataa samaaciya ruux habeen buu maqnaan karaa isagoo la fadhiyo iska loloonaya seexanaya wax la leeyaba aanu ogeyn oo kale taasna culimmadu waxay dhahaan ijaazadu kolley samaaci kama maarmayo oo kabid bay u tahay oo wixii ama maqnaansho ha noqoto ama isagii uu jeestayba wax lalahaaba aanu ogeyn ama uu seexday naqsigaas bay kabaysaayoo kale taas baa deeta waxay samayn jireen kol kolliis dhan bay qori jireen intaasoo magac bay ku qorayaan ninbaa hadduu doono la safraya beled kaluu la tegaya culimmadii beledadaa joogtaa mid mid baa u goynayaa oo magacyadaas u ijaazee taasaa mid kastaaba ajaztu lahum bishardi cibaaro saasuu raacinayaa waxyaalahayda soo gaadhay ee umuuraha samadaanka ugu badan ilayo ibnu rushayd imaamka la yidhaaho waa qarnigii toddobaad iyo lixaad qarnigii lixaad iyo qarnigii sideeaad qaybtiisii hore u ahaa qarnigii toddobaad iyo qarnigii sideeaad qaybtiisii hore isagoo ka yimid sabta iyo halkan dee imikaba isbayn haysatay iyo maqrib asalkiisna reer andalus buu ah oo uu la yimi isagoo soona xajayay rixlo dheerna uu leeyaho ma dhulcayba la ydhaao ajzaa badan imanka ajzaa lagama hayo aada cilmi badan oo rixladiisii a saddex dinood qaadatay ayaa boqol iyo shan iyo toban ruux buu soo qoray caruurtiisna way ku jirtay laakiin culimo badanna way kuma jirtay markuu masar iyo soo gaadhay malaha tunisba iyo laga bilaabo tunis ilaa masar oo kale horta masar iyo sunadiiyo bar malaha ayay dee taariikhahan ay dhaaytay ayuu mariyey ilaa labiiyo lixdan caalim ayaa kuma qoranoo mid kastaa dadkaa u ijaaseeyey saddex sino dabadoodna bilaadiibu isagoo dadkii ijaazaadkii u wada sida waa dadkii taas ahayd sidadna waa ugu xidhiidhay bal markaa waxyaalo saasaa bilaabmay oo ah ruuxii xataa kaba dheer ee laakiin inagu taa imanka tanujeedna ama waa kitaab aan dhegaysanaynay sanadkiisii baan isu sheegaynaa markaa waraaqi waan yar qaybin doonaa faa'iidada waxay ii noqotay dad badan baan magacyadooda aqoonba imankoo kitaabka u jooga saddexaas noo jooga haddadaan magacoodii hagaagu aqoon markaa dadka qaarna laba ninna magacoodii baan kala saari kari waaye in anigu qaldamayan kala mooye bal adiga mala cabdisalaam ta bal kaa u dhiibdhiib un yaasin baa taasna ay tahay hadii joogsho maxamed maxamed maxamed ma saga aleeg cabdiraxmaan maan qorin xuseen gaboobe waa yaa la idhaa ma jooga miya si axmed tube isagoo imika ma joogin waa simay kitaabkan kuwa taxday baa leeyahay laakiin muslimkii horuu dhamaystay markaa taasaan ugu daraya qolooyinka aan kitaabkan joogin kale shardi baan leeyahay shardi baan leeyahay qolooyinkii imaka aan joogin kitaabkii horena aan joogin sheekh xawaaliste haaruun saddexan siraac haaruunna xuseen meecaadna bal magacadaan marta axmed maxamed jaamacna axmed maxamed jaamac miyaan qabtay mise waa ya soo ha adiga axmed saa gartay maxamed axmed saalex waay labadaasi oo mid saddexaad aan ku dhiib axmed ibraahim maxamed waayay axmed ibraahim maxamed kala igu soo baxay ma laba goor baan qoray mise waa jiraa adiguna waa taame labadooda israaciyey labada magac saddexdii magacba oo ku kala saari waaye axmed labe axmed abubakar me oge axmed abubakar maxamed muusa isagasi xasan ismaaciil maxamed axmed afsiya sheekhan mustafa maxamuud noonka halkaa fadhiya ogiya adug maxamed saxan hadduu joogo aweys ma joogaan filaya caawa miyuu jooga aweys ya cabdillaahi muuse maxamed saxmad cabdillaahi muuse adigaa u qaadi dee saxaafadiisa matid cumar labadii way isku xigtaa ma cumar iyo axmed maxamed cabdillaahi maxamuud do ya sheekh yuusuf subayr ma maxamed shariif eltire waa ke waa magaca daniarka magac kale kula haysta taas idris asli dar salaam ismaaciil cabdillah idris waa xaggan jooga dar salaam dalka idris orada teega dee hore soco ismaaciil iyo barkad ismaaciil cabdillahi ma jooga ade barkad nasi maxamed cabdi ibraahim ah mid kale magac kalena uu jiraayo isa kula mid ah balwad eegi side maxamed waan cunime u meereysanaya ka qaada maxamuud waa kada maxamuud maxamuud axmed maxamed cusmaan waayahay in yar baa markaa iga hadhaysa maxamed sheekh maxamuud sudan garta maxamed adigaa kan magacaas amar ma joogo soo maaha aan reebaya maryam maxamed axmed nuux oo kaas xagga damasiya maxamed cabdi xasan ismaaciil dayibna ismaaciil dayib ismaaciil dayib ma joognaya magaca waa lay qoray axmed caaqib axmed ibraahim xaashimi ma jooga soo maa ismaaciil suleymaanna waa kan daawud cusmaan daawudna si daawud kolley waa waraaqaha intan hayay intan bal waan eegi doonaa ibraahim xaashi aduu iga hay ismaaciil dayibkanna lama garanaya bal in yar baan carabka yar marinaysan wax idinku yar sheego meel yarna aan loo yar saxdo yaad ii qorteen marka dambaan qori doonaa imika magacyo kalan hayaa bal xagga sanadka waa ta aan dii sheegay arinkuma ahaa imaka cilmi aan qaybinayno waa silsiladii isnaadka uun sanadkaas inooguba xidhiidho sanadkaas inooguba xidhiidho kolleyna saddex sanad baan halkan imaka qoray oo dhexda barhkood iskaga soo dhici doona waana adigu muhimku waa yar khaasiyadii ay muslimiintu lahaayeen iyo taas iyadoo in badan loo loo ihtimaamay kolleyna waxaan filaya sanadkan asaaniid ka caarisan wey suurtagal bay ahaan layd hadday i suurta gasho sheekh imika halkan waasiba ah waaban gaadhay laakiin waanan ama qolooyin imaka waasiba un ah waan ihtimaam saasaan lahayn cibaarada aan iska dhaafo arwi صaxiixa imaam abi xusein muslim bn xajaaj alqushayriy raximah la musama almusnad aصaxiix kolley cibaaradiisa almusnad صaxiix muslim baa kaba cabiray kolle almusnad buu yidhi magac intaa ka dheerna culimada qaarkood sida ibnu khayriya way soo naqliyeen can sheekh alcalaama axmed bashiir ibni moxamed ibni cabdiraxmaan raximah llah samaca libacdi wajantat albaaqi kolley waa sheekha igu atar badan sheekhadayda ama iguna la arko dee kolley midkasta xaq weyn waa igu lahaayeen marka laega raadka iguba lahaa iyo waxyaalaha badan ama kutubta kala duwan adigu bal raadka igu lahaa kolley taasiirka u igu lahaa raxmatullahi caleyh sagaal iyo sideetankiibuu dhintay isagoo halkan dhowr habeenuu sii maqnaa jimcuu ka tago arbacadiibuu dhintay dir laba kuma dhintay isaga kitaabka qayb isaga carabkiisa aan ka dhegaystay qaybna ijaazay ahayd waxaan qoray wasanadu laysa cindi sanadkii waa sanadkii igu weynaa agtayda kuma sugna waqad kaana sallamahu ilaya wabaqiya cindii muddatan sheekhu sanadka waa ii dhiibay sanadkiisii qornaa muddana waan hayay walow markaa aanan ka qoran suma acadtu ilayhi liyaktuba liya alijaaza fawadacahu fii kitaabin raysa maa yatamakanu min alkitaaba wanadaran likatrati lkutubi lam yahtadi ila alkitaab aladii wadacahu fiihi maca albaxthi can madaani macnaa sheekhu uu ii dhiibo muddaan hayay markii dambean u celiyay si uu qoro bal kiisii waaban anaa qoran kari lahaaye laakiin isagu tii aniga ii qorayay markan u celiyu kitaab uu dhexgeliya wuxuu islahaa waa kitaab muslim buu islahaa saxiix muslim markii dambe kutubtiisuna way badnayd kitaabkii baan arki weynay xataa habeenna waa la baadhay isaguna mudday baadheen sanadkii meel u galay ee waraaqada way ahaayeene weliba qadiim eh waanu arki weynay markaasaa dee taa waxa dhacday markii ugu dambeeyey uu baxayay oo kutubtiisii oo intii hore usii raray mooye markaa dhowr iyo toban kartoon ahayd buu yihi markaa imanka dega haddii aan la yidhahan aada u baadho ayaan kuu soo diri laakiin maxaa dhacayba afar habeen dabadeedba iyadoo kutubtii weli laga arki ku jirta inuu dhintay وأعقب ذلك السفر ووفاته رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وجزاه عني خيرا كأصبح المركة سنة كما هي وأنا سمع كتاب الطيب كملا ودي عرب في سيئة قبل إجازة وروي عن الشيخ المحدث محمد أحمد آدم المعروف بالشيخ محمد هرري قال لي شيخ أصل كيس توا كان من بقدر السوية afariyo lixankii baan filaya dagaalkii soomaaliya etoobiya dhex maray dadkii markay qaxeen tegey buu ahaa hargeysuu degay waa yaridaydiiba waa dadkii ugu horreeyey ninkii ugu horreeya riyaadusaalixiinka iyo tajriidkii kaba akristay kolii cumdatusaaligana qaybo kaba mida iyo waxyaalo adoo yar laakiin weliba waa yaray taan galbeed tegin bay ahayd sheekh maxamed herari magaciisa waa ka maxamed axmed aadam kolley magaaladeednu ku dhintay labadii kun baan filaya dhakhtarkan baabu kuba dhintay walfoorbu kuba dhintay isagoo muddo kusoo noqnoqonayay in ay walaalayiin halkan gaadhi kuba jiiday dacwadiisio kolba laga qasi jiro isagoo toban sanood dacwadii socotay haddana waxba helin buu isna dhinteen ijaazatan isaga kutubta horena waa ninkii ugu horreeyay bidaayadaas lahaa muxadisna waa ahaa wahuwa yarwihi can sheekh bal sanadkiisii baan eegayaa وهو يروي عن شيخ أحمد بن الحاج علي النوري نوري waa kale waxaan filayaa oromada marka la eego laba reeroo malaa u ballaarin reerahooda oo alaya noolo la yidhaah baa jirta markaa noolihi waa nisbadii reerka noola la ydhaaho waa labada qabiile mala uga badan taas isaguu ka warinaya can sheekh maxamed siraaj ibni moxamed saciid ibni abi bakri nin aniyi kolley reer kale malaa waa aniyo la ydhaaho iyadna waa oromo uun waa nin muxadisayo macruuf waa masar la tegey ayuu isaguna kasii warinaya can sheekh maxamed samaluudi samaluudina barhkoodu way idhaahaan waa nin reer masara malikiya madhab ahaa kun iyo saddex boqol iyo saddexiyo kontonkii hijrada dhintay moxamed ibnu ibraahim la ydhaa sheekh maxamed alxalabi tarjamo dheer waa nin shaafici ilmadabaaye laakiin sanadada uu ku sugan yaho ninkan saas macrifo kama hayo weli waa sheekh yuusuf nabhani sheekh yusuf nabhanina kole soomaali agteeda maha imika waa jirka iyagi iyo wixii ka horeeyey macruuf buu ku ahaa aad u macruuf u ahaayo ee kutubtiisii kala dunayd ee u badnaydna madxiga rasuulka iyo sida daybatulqare iyo waxyaalo ayaaba soo gaadhay dee waanu soona dhawaaday oo saddex boqol iyo kontonkii hijirada ayuu dhintay sheekh yusuf nabhani dee kutub kala duwan oo kolley madxi iyo alawaar maxamadiya kitaab siiruu kusoo gaabiyey tahdiid kitaabkan uu leeyahay qastalan iyo bal maalan kaas aduu kutub kala duwan oo dee mandiqada tibni way jira waa nin sufyaana aha asalkiisu reer bayruud aha maxa markaas ninkaas sheekh yusuf nabhani sabaaxdi min alawaliin min alawalayn wa ijaazat nasaris ujeedadu laba sheekhan maxamed siraaj la yidhaaha labada horena uu ka maqlay yuusuf nabhanna waa ijaase salaasatu macnu sheekh ibraahim asaqa raggan ma tarjamayn kara imika barkoodna waan garanayaa barka dee ragga hore ragga dambe waa la garan karaaye laakiin raggan dhexe malaa baxsina way u baahan tahay ibraahim asaqa waa nin malaa jaamic alasar khabiibkeedi iyo muxadiskii waqtigaas ba ahaa laba kun iyo laba boqol iyo sagaal iyo sagaahankii ama sideed iyo sagaashankii hijiraduna dhintay can sheekh sucaylin waa laqab kolley maxamed ibnu saalim baa la yidhaahaa ibnu naasir inuu maaliki madhab yahay baan filayaa dhalana uu ahaa asaaniidana in badan buu kuma sugan yaho waa raggan asaaniida waqtiyadaas laakiin intaa wax ka badan kama garanayaan can shaab axmed ibni maxamed nakli عن شمس الدين البابلي عن أبي النجا سالم السنهوري عن الحافظ نجم الدين القيضي عن الحافظ شمس الدين السخاوي عن الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني عن الحافظ زين الزين زين الدين العراقي عن الإمام أبي الحسن علي بن الخباس عن الإمام الشيخ محي الدين يحيى بن الشرف النووي وصاحب الشارح مركع عبارة سيدة sanadkii noqday waana cibaarada uu sharaxa muslim muqadimada ku leeyay qaala akhbaranaa shaykhuna alamiin alcadl rida abu isxaaq ibrahim ibn abi xafs cumar ibni mubar qaala akhbaranaa durkuna abulqasim abubakr abulfatx mansuur ibn cabdilmuncim alfaraawiyu ama alfuraawiyu qaala akhbaranaa alimaamu abu jaddi wa aabihi awgi abu cabdillahi maxamed ibn lfadl alfuraawi adinka idhahan lilfuraawi alfuraawi aad baa dee kitaabka muslim loogu soo rixleeyay meel kastana loogaba yimaan قال أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر الفارسي وقال أخبرنا أبو أحمد أبو أحمد محمد بن عيسى الجلودي قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه قال أخبرنا imaam abulxusein muslim ibn alxajaaj ibn muslim qushayri naysaburi waliwaa sanadkii gacantaydan kaga qoray asalkiisii baadan kama qoray anugu dee isagoo asaaniid kale ay la socotay intii muslimun baan soo qaatay kolay ijaazadii uu isaga loo ijaazeeyeen cali axmed ibn alxaajiya ti maxamed siraaj labaduba ay kuma qornaayen ugu dambayna isaga isaga gacantiisa iguma qoro khadkiisii baan kuma haya taasi waa wixii adiga ay khuseynaysa laakiin sanadkaana isagan kama qoray waxbaa yar jiraya bale qaarkoodna sanadka kolley wuxuu yar baahay bale sanada oroma aada in loo eego in meelaan isleeyahay shaki igaga jira cibaarada qaarkood waa laakiin waa sidii aan arkay dee ijaazadii nooli iyo tan isagu maxamed siraajiyadkiisiiba ee meel aan marka dambe ishaari doono shaki baa igaga jira oo u yar baahan bal dabdinteed khaasatan laba nin ma isku xigi karaan ayaa shaki igaga jira وروي أيضا عن الشيخ العلامة للتصانيف الكثيرة محمد بن علي بن آدم الأولولي الولوي نزيل مكة المكرمة والشيخ ما أنت مسلم كان شرحي نسائنا هرو شرحي إما كان الترمذي وضع كل وانا شيخ آدم معروفة إن كتب بدن وكل دوان له isaguna yuu ka warinaya can sheekh maxamed zayn ibn sheekh maxamed yaasiin idaaniyi kolley daanidu waa bilaadoodii waxaa filaya bilaadaa reer wallo sheekhan ma garanayo can sheekh maxamed siraaj alaniyi sheekhii marka horeba inoogu sugnaa sanadka ee maxamed siraaj baa isagana sheekha labaada laakiin halkay ku kala duwan yihiin labada sanad waxaa meesha kuma sugan tafsiil aan halka hore ku sugnayn wahuwa yarwi nisfa awala minhu oo maxamed siraaj wuxuu qaybta hore muslim ka warinayaa samaacan can alcalaamati maxamed samaluudi almaliki can sheekh maxamed culaysh libna ma laha asaaniiddu way badnaadaan ninkuna intaasoo sanad buu yeeshaayo waa sanadkii hore ka duwan maxamed culeyshiya adigu raggana waa rag macruufo kole nin musanifo weeye laakiin imanka waqti ma haysaan cid kama hadlo can alcalaamati alamiir asaqiir can waalidihi alamiir alkabiir waa laba ninoo isdholo mid kastaba maxamed baa la odhanayay maxamed ibni maxamed kaa dambana waa maxamed un isna ibni maxamed ibni cabdilqaadir saddex maxamed baa isuuba xiga balaa nin awowgood ahaa ayaana amiir meelka ahaa saciidka masar kaba mid ahaa tan bay alamiir yidhaaheen odaygu welibana aada u mashhuura weeye waxaanu leeyahay kitaab faharisa ama sabat madbuucana wuu leeyahay can shahaabeyn almalawiyi waljawhariyi waa laba nin labadoodaba axmeda la yidhaaho labaduba asaaniidda aada uguba badan khaasatan waayo waay asaaniiddii oo dhan waayo waa laba ninoo yar hore reer masar bay labaduba ahaayeen labadooduna xijaaz bay tageen raggan ay ka warinayaan waa rag reer xijaaz oo iyaguna asmaad barhkood ay madbuucii lahaa haddaba labada ninba waa laba ninoo marka la eega xaggan muslidiin ahaa culub kala duwanna lahaa asalkoodu masar ay yihiin waqtiyo isku dhowna dhintay gees kalena xijaaz wada tegiya maka oo kasoo wada qaatay sanadkan bal labadan buu ka wada wariyey taasi waa niska hore wayarwi nisfa haaniya minhu maca bacdi lafaat waxyaalaa dhaafay waa niska labaad waa siraaj baa warinaya bilijaazati isagu can sheekh maxamed alxalabi ashaafici waa sanadkii aynu soo maray can burhaanidiin ibraahim isaqa alashari can waliyillaahi sucaylib adiyo goor waa cibaaro ay raacraaciyaana ninka dhan can shahaabeyn madkurayn kilaahumaa labadooduba can calaamati alxijaaz cabdillahi bni salim albasri sabat maduucan maanta waa leeyahay waa ninna marka la eego malaa qudbi ama dee cubdo ah ama madaar ay asaaniiddu inta badan kuma wareegaan oo asaaniidda waqtiyadeed kuwa hindiya ka yimaadiyo kuwan yaman ka tagiyo kuwa masariyo kuweedan iyo waa nin hayr iyo goor laysugu yimaadeen can alcalaamati shamsudiin moxamed ibni calaaiddiin albaabiri waan soo maray can abi najha saali bni moxamed sanhuri can alxaafid najmidiin alqaydi can alqadi zakariya alansaari bal markii hore waxaan soo aragnay sanadkaa sheekh moxamed hereeri waa najmidiin alqaydi shamsudiin asakhawi buu ka warinayay kana waxaa ku sugan inuu ka warinayo zakariya alansaari waa laba ninoo labadooduba asxaabtii xaafid ibnu xajar ahaa laba ninoo macruufo kutubtoodu labadaba inuu soo wada gaadhay labadooduba alfiyada ciraaqina wada sharxay dee kutubta fiqiga ha u bato nin nina kutubta xadiidka ha u bato uu halkan leeyahayna shaki baa igu jira sanadka hore waxa weeya zaynudiin marka la eega zakariya alansaari najmudiin alqaydi way dhici karta inuu hagaag usoo gaadho toban jir adigu hadduu laga yaaba dhowr iyo toban jir ha uu ahaa markii uu zakariya dhintay laakiin shamsudiin asakhawi waxaad moodaa way adag tahay siuu ula kulma haddaanu ijaaza caama ahayn ninkan waa la kulmay yariha kulaba kulmo laakiin isaga ijaaza caama haddaanay ahayn laakiin asaaniiddii aan arkay bal waataa waxaanan u baahanaya asaaniidda kale bal oromo in la yar arko inay khada jiro asaaniiddoodan iyo in kale laakiin way yar adag tahay shamsudiin sakhawi waayo way kala horeeyeenoo shamsudiin sakhawi baa ka geeri horeeyey labaataneeyo sannadoodtaas waqtiga najmudiin alqaydi baa dhashay ay dhahaan waqtigaas ma noolayn haddaana ijaazo caamo ahoo si caamkayd aanay ahaynta ku warinayaan bal inta kalena waa taas oo waa inoo socotaa can alxaafid zayndiin intii kale waa intii aynu soo marnay waa sanadkii aan soo marnay markaa waan dhaafayaa kaas waarwihi أيضا عن الشيخ العلامة محمد بن علي بن آدم عن الشيخ المحدث المتقن محمد بن عبد الله الصومالي رحمه الله kalley waa sheekh soomaaliyeed labadii kun buu dhintay waktigiisina waxaa la arkaa dee mandiqada inuu ninka xagga rijaasha oo kale cid ka horeysayba aanay jirin taas oo kale anigu nasiib daro dee waa waqtiyadan maka ku noqnoqonayo oo kale dee waa noolaa beriyo qorooyinkan iyagu joogay makada waxaan filaya dee way arkeene laakiin asaaniid badanna waa lagaba qaatay muxadisana waa ahaa mandiqadeeduna waa ka tegay dee sagaashameeyu waqtigan uu noolaa meel yaroo saka yaro jinsiya sacuudiya haba haystay afartanadii buu tegay ayuu iskaba deganaa waana taasoo dee nin guursadeen ma ahaynoo nin iska zaahida ayuu ahaa kolley guurka sababtiisu waxay ahayd waa mandiqada ay baryo uu ku noolaa dee kacaankiisii hore ayaa dhacday malaa dee kolley mandiqadaas wax lagu yaqaanay ahayd dadkii dagaalami jiree dhexdooda ahayd dee xaggii degaankiisa iyo degaan kaleo kuma dhowaa in markaa la gooyeyba dakarkiisiiyo dee taa uu kuma tego taasay iyadu ahayd markaa sheekh maxamed waa sheekhan uu sheegayo sheekh muqbil iyana sheekhiisii buu ahaa bal waa ninkan waanu soo dhawaaday oo dee isagoo da' noqday oo malaha sakan khayriya iskaga jir halkana oo dee maka laakiin imay suurtagelin ama dee kolley waa taqsiiru baan leeyahay tafriid kolley imaka رحمه الله تعالى جلسة عن الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الحمدان عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الثوراتي عن محمد بن طيب المكي عن الشيخ حسين بن محسن الأنصاري اليمني عن الشيخ عن الشيخ ناصر الحاسمي هالكاسنا كل الشيخ سنة كيسة وحنا يدي أسانيدي ويصل درجة راهن أنا تايدي kuwa mar kale oo iyada iyadana uu gaar ahaan noo taswiiray aniga nin kale imaka la dhadegano habeen mar aan u wada tagno gaar ahaa iyo mar dambuu ii soo diray sabat uu leeyahay oo mawaahib sanad la yidhaaho markaa meelo qaarkood soo dhacdeen meelana maxamed ibnu naasir baa dhacday waxaan filayaa in inay maxamed in ninkan maxamed ibnu naasir la yidhaha tilmiidka shawkaani ahaaye bal marka dambe umaan insha allahu tacaala aan wax jazmin doonaa can alcalaamati maxamed ibni cali shawkaani can cabdilqaadir alkawkabaani shawkaani wuxuu leeyahay kitaab la yidhaaho itxaafu akaabir maalan ayaa laba yidhaahayo waa sabat wuxuu ku ururiyey kutubtii uu riwaayo u lahaa sabatkaa naftiisa waa madbuuc waa kitaab dhan waana la ijaazeeyaayo de in badan dariiqadaasay kuma maraan عن محمد حياة السندي عن سالم بن عبد الله البصري عن أبيه الشيخ عبد الله بن سالم البصري ومنك مركي لويدا صاين عن محمد بن علاء الدين البابري عن أبي النجا سالم بن محمد السنهوري عن نجم الدين محمد هل كان محمد اللبات قوية بين قوسين قرية عن نجم الدين مركي ورين نجم الدين الغيب ومن سوار كيني ونحافظنا نجم الدين محمد ابن أحمد الغيد وهي محمد كلباد waxay dhacday kitaabka sheekhan dambe kitaabkiisa mawaahib sabad bay dhacday adigu markaasuu asaabaad iyo asaaniidiisa uu kuma ururiyey laakiin waa khada baan filayaa inaanu jirin maxamed ibni axmedu ninka la yidhaah waayo taraajimtiisii iyo ama ha noqoto kitaabkan qarnigii toddobaad dadkiisa taariikheeye iyo dee meelihii kaleen arkoyoo dhan taasi kumay sugnayn عن القاضي زكريا بن محمد الأنصاري عن أبي النعيم رضوان بن محمد العقبي عن أبي الطاهر محمد بن محمد بن عبد اللطيف بن أحمد القاهري استماعا لجميعه jeedadu qaadi sakariya markii hore waxaan soo aragnay xaafid inuu ka warinayay imika maxay tahay sanadkan sheekhan soomaaliyeed abi nucaym ridwani waa sanadka shawkaani weeye ninkaasuu ka warinaya nin kale oo xaafid siman yihiin ridwan ibnu maxamed alcaqabi ninkaasna wuxuu ka warinaya waa sheekh isna xaafidu sheekha abu daahir maxamed ibnu maxamed kitaabka dhammaantii waa laga wada maqlay laakiin sheekhu waa qiraa'ahid waa lagu dul aqriyay aqriyayey biqiraa'ati alxaafid axmed ibni cali shahiir ibni xajar alcasqalaani xaafid ibnu xajar baa aqriyayey intee lagu aqriyay kitaabkan fii arbacati majaalisa siwa majlis alkhat majliskiiba hadduu dee saacadood noqdo bal tobaneeyo saacadood loogu dhawaado in badan la fadhiyayay afar majlis macnaa afar xalqo afar goor baa la fadhiistay xaafid baa aqriyaya qiraa'adiisii sariic ahayd saddex bilood beri joogay shaam uu joogay malaa boqol mujalad u aqriyay markaa saddexa maqay mucjamka dabaraniyo kun iyo shan boqol xadiisa majlis buu ku dhameeyey waana laga maqlayay waa kun iyo mucjamka dabaari ani yar baan ujeedaa ka yar baan ujeedaa bukhaarina dee toban majlis buu ku dhameeyey ee bal markaa afar majlis bay ahayd sheekhi waa fadhiyaa wax lama macnaynayo lama sharxayo xaafid baa aqriyaya laakiin sheekha sanadkiisu baa la qaadanaya eeg sheekha sanadkiisun baa la qaadanaya bal dee raggana waxaa laga yaabaa ragga rag ka xifdi badan isagoo ka aqoon badan inayiin laakiin uu ka sanad sarreeya oo waa ka weyo sanadkii baa la qaadanaya xaafid baa aqriyayey dadkuna way dhegaysanayeen ridwaankan iyo kaba mid aha ama majlis dhan weeye afar cisho waa la fadhiistay oo laga yaaba maalintiiba saacado badan oo tobaneeyo ku dhow baa la fadhiya iyo majliskii kitaabka lagu khatimayo dee koleyna koleyma khatmi habbay u aqri jireen عن ابي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي الحنبلي مقدس سماع للجميع عليه عن ابي العباس احمد بن عبد الله بن نابلسي سماع للجميع عن محمد بن علي بن محمد بن حسن بن صدقه الحراني عن فقيه الحرم هلكا بويكوي هورس كيغا سو دعيان ابي عبد الله محمد بن الفضل بن احمد الفراوي عن ابي الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي النيسابوري عن ابي اسحاق ابراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الزاهد النيسابور النيسابوري قال اخبرنا به مؤلفه الحافظ الحجه ابو الحسين الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله سوى ثلاثة أفوات معلومة رأينا لما أصار من النووي نوضا بيا صدح بعد أفصن أبو إسحاق والشيخ أنو كمان مقلد فبالإجازة والوجادة الصيب من صلاح الله أما إجازة أما وجادة كغور يودا وهلا ينقر الكيسين marka cibaaradan adaan wali sheekh madkuur asanida ukhra tarabta ikhtisaar waaya asanidan haya inta way kaba badan tahay wa ala ma waqa'a lahu muslim bacda asanidiisa ka ugu sareeya rubaaciyat وليس له حديث ثلاثي وقد أفرد بعض العلماء الرباعيات بتعريف خاص ياسين فضاني ويلها ويه marka la eego waqtigeedna malaaminkii ugu asaaniid badnaa xagga ururinta iyo jaanibkaas ba ahaa kolay dee labaatan iyo sano hortooda dhintay reer maka ah tani qaal imaam ibnu salax raximahullah fii siyaanati saxiixi muslim anaa waa kitaab magacii waa kitaab muslim uu kuba sharxay laakiin muqadimada ma soo sharxay kitaabuliimaanna waxbuu kaba sharxay waxaan filaya inuu halkaa kagaba dhinto tibaa iyadoo la taxqiijiyey oo mujalada la madbaceeyey taas aduu iyadoo matni aan muslim aan haysta ayuu laba socdaaba siyaanka saxiixi muslim iclam ana liibraahiima bni sufyaana fi lkitaabi faa'itan wax dhaafay baa jira lam yasmacu min muslimin yuqaalu fiiha khabaranaa ibraahim can muslim markaa marka halkaa la joogo haddaad sanadkii waday oo sanadka intiisii hore ahaa akhbaranaa ibraahiimu akhbaranaa muslim waa halka lama odhanayo markaa maxaa la odhanaya waa ijaasa ama waa wijaade akhbaranaa ibraahiimu can muslimin walaa yuqaalu fiihi lama odhanayo laba meelood waa soo marray meelna waa imaaro way noo dambaysa halka ugu dheer lama odhanayo qaala wuxuu yidhi abu sufyaan abu isxaaq baan u jeedaa akhbaranaa aw xadaanaa muslim taa lama odhanayo wariwaayatu lidalika can muslimin ima biariiqi lijaasa ima biariiqi lwijaada marka wuxuu dhaha ibnu salax ba hadalka watee waqad qafala akaru ruwaati can tabyiini dalika ruwaadda intoodii badnayd inay arrinkaa caddeeyaan way ka qaafil noqdeen macnaa ujeedada markay warinayaan faharistooda barnaamijyadooda iyadoo waxay asaaniidooda kuba ururin jireen tasmiicaadkooda marka samaac fulaan la qorayo kitaabka ama majlisan oo kale marka la fadhiistaba dadka joogay qori jireenoo dee samaaci ay u qori jireen iyo wa ijaazaatim wakayriha way ka qaafil noqdeenoo sida sanadkii koobaad ee sheekh maxamed hareeriyaba dee waxaa ku sugnaydu lama ishaarin inuu fawt jiro bal yaquuluuna fii jamiici lkitaabi akhbarana ibraahimu qaala akhbarana muslim وهذا الفوت في ثلاثة مواضع محققة في أصول معتمدة وصدح ميلاد أو محققة في أصول معتمدة وسي تفصيلي هذا سواء نوع ماضي انت النوع انتيني خسينيسي هذا وأجزت روايته عني بهذه الأسانيد الأخ الفاضل مقعي نوعي قرية لكن محرصا على الوجه الذي أجازني المشايخ الكرام طالبا وحي الراعيان أجزته بشرطه على شرطه وحي على الراعيان كل شروطي بيتني كوامتاي وهو أن يصحح الكتاب الذي يريد الرواية marka hore imaka waa qaadasho marna waa gudbin waa marka dambe adiga lagaa warinaya sii gudbinayso haddaba dee kitaabkan markaa kolba ijaazada ku warinayso inaad dabdiso ood saxiixdo weeye sidee wax taxsiif iyo taxriif ku sugaya aanad u warin waa mid wayuraajica ahlulcilmi fiima ashkala calayh wixii ka ishkaal galayna dadkii ahlucilmiga ee aqoonta u lahaa inuu dib ugulaba laabmo aw yarjica ilaa shuruuxi walxawaashi almaktubati calayh ama shuruuxdii xawaashidii kitaabkanna ku dul qornayd ama lagu sharxay lagu xaasheeyay dib uguba laabmo wayataakada min sixati qabla riwaayati tadna waa wasiya wausiyi bitaqwa allahi tacala fi siri walcalan والاخلاص واتباع السنه والحرص على نشر العلم وأبلغ منه الله ينصاني ووالدي ومشايخي من صالح دعواتي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وكتبه فلان من فلان هذا بس أدوه لكن مهم كحوي وسندكي ana da qoloynka meerkay maqantayna balorta halka hoosii dhigi qoloyn baa jira kitaabka dee ku taxnaa laakiin ama duruuf ama siduu naga hadhay kuwaasna way leeyihiinuun ciddii aan kitaabkii hore muslim dhegaysan kana aan dhegaysan kollay dad ii yimi shardi baan la imi shardigaas waxa weeye madkhalkii oo halkan lagu dhagaysto afar cashar ahaa iyo muqadimadu waa shan iyo toban cashar iyo cashar kitaabuliimaan ah waana dadka dalabada aada baan sheegayaa dee kitaabka iyagu kan yaan kuma taxnayna laakiin dalabada kale ah iyo cashar kitaabuliimaan ah labaatanka cashar soo soo dhegaysteen dabadeed markay intaas soo dhameeyaan way iman doonaan taas baa shardiga uu yahay ciddii aan ku taxnayn kii horena aan ku taxnayn kitaabkan haddii laakiin kitaabka qayb inuu kagaba taxnaa qayb taasiyada waa caadi ee wixii cusub baan leeyahay ayaa shardiga kaa yahay wallahu muwaffiq subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صلنا على سيدنا اكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا واغفرنا ولا تؤثر علينا ربنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه